colaad aad baad umahadsan tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre waxa uu labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa degmada dhulsamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxa uu kulamo la lahaa qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta ahlusunna waljamaaca ee ku sugnayd halkaasi uuna kamid ahaa madaxii xukuumadda kahor inta uusan khilaafka madaxweyne xaaf iyo isaga uysan soo dhex soo kala dhexgelin waxaa kulamadaasi inta badan ay ahaayeen kulamo uu kala hadlayay dhamaynta khilaafaadka iyo qabashada doorasho ka dhacda deegaanada galmudug safarkiisii kadib waxa uu safar dhinaca dhulka ah kusoo maray inta udhexeysa dhulsamareeb iyo cadaado waxa uu soo maray deegaanada udhexeeya degmooyinkaasi labada ah sida mareer guur iyo waxa uu soo maray deegaanka godinlabe waxa ugu dambeyn uu soo gaaray gabaldhicii degmada cadaada ee xarunta u ah baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug halkaas ayuuna ku sugan yahay isaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo safarkooda dhinaca dhulka muddo saacad ka badan soo qaatay ra-iisul wasaaraha markii uu gaaray cadaado shir jiraayad ayuu qabtay muxuu kaga hadlay colaad inta badan hadalkiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk waxa uu ku salaysnaa sidii loo dhamayn lahaa khilaafaadka ka jira galmudug loona xalin lahaa tabashooyinka dhinacyada haatan kala tabaya sidii loo qaban lahaa doorasho ka dhacda deegaanada galmudug ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxa uu aada ugu nuxnuxsaday in dadka reer cadaada iyo dhammaan dadka reer galmudugba ay u baahan yihiin dhamaynta tabashooyinka ka dhex jira qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda deegaanada galmudug iyo in la qabto kulamo dib u heshiisiineed oo lagu dhamaynayo wax walba oo dadku kala tabayaan aada buu arrintaasi ugu nuucnuucsaday waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu soo hadal qaaday in ay muhiim tahay wadahadaladii uu la soo galay ahlusunna waljamaaca madaxdeedii uu kula kulmay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud inay isla soo dhameeyeen tabashooyin iyo qodoba wakti qaatay halkaa laysku hayay colaado waxaa muhiimad gaara lahayd in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiintii degmada dhuusamareeb ay ku kulmeen ay aada isu fakar kala duwanaayeen in la geeyo degmada dhuusamareeb ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qeybtii kow iyo labaatanaad ee ciidankii xoogaga dalka soomaaliya oo haatan ciidamadooda ay ku sugan yihiin degmada cadaado iyo sidoo kale in la geeyo ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya qeybtooda ka howlgasha galmudug oo iyana xarun u ah degmada cadaado qodobadaasi waxay ahaayeen qodobka aadka laysku kala aragti duwanaa oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii uu la kulmada ay ku kala fakar duwanaayeen ugu dambeyn warar hoose v o e da helaysa waxa ay xaqiijinayaan oo mas-uuliyiin ay ka xiganaysaa in la dhameeyo qodobadaasi laysku afgartay in la geeyo xaruntii qayb qeybta koob iyo labaatanaad ciidamadii xooga dalka sidoo kale degmada ka howlgalaan ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda ee qaranka qeybtooda galmudug haatan ka howlgasha magaalada cadaado in muddaaba waxay ahayd xarun u ahayd baarlamanka galmudug siyaasadana xooggeeda waxay ka socotay magaalada dhuusamareeb hadda waxaad moodaa in dhuusamareeb laga soo tegay oo cadaado laysugu tegay madaxweynihii galmudug baa jooga ra-iisul wasaarihii baa jooga waa sidee jawiga magaalada cadaado colaad muddo ku dhawaad hal sana ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ma usan imaanin kama howlgelin xarunta cadaado degmada u ah galmudug oo ka tirsan deegaanada galmudug waxaana jiray xoogaa kala aragti duwanaan kadib markii dabayaaqadii sanadkii laba kun iyo toddoba iyo toban heshiiskii ahlu sunna uu la galay waxaa jiray gadood ay dadka reer cadaada ka sameeyeen hase ahaatee markii ay soo baxday khilaafka ka jira galmudug dhexdeeda gaar ahaan degmadii dhuusamareeb madaxdii ku sugnayd ee madaxweynuhu uu kasoo tegay oo muddo laba habeena kusugnaa godinlabe waxaa isbedelay jawiga guud ee degmada cadaado waxaa ka muuqday isbedel aan muddooyinkan ka jirin waxaa wadooyinka inta badan lagu arkaya ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo militariga oo ka howlgalaya dhinaca amniga waxaa soo buuxdhaasiyey waxgarad iyo mas-uuliyiin aada u fara badan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada